arintan oo kale oo dudumiska ah wax faa'iida ah dowladnimada la dhisayo ay u keenayso ma jirto waxaa laga maarmaan ah in aan dib u fadhiisano fakerno waa maxay arrimaha naga maqan waa maxay arrimaha aanu raadinayno dhisid baan wadnaaye dumis ma wadno dhammaan dadka gadoodsan walaalaha gadoodsan oo isleh sidan baa dowladnimada lagu gaarayaa waxaan allahu subxaana watacaala inay ka waantoobaan oo ay ka soo qayb galaan walaan intayna noqonin waxa ay yihiin soomaali bay ahaayeen soomaalinimo dowladnimo la dhisayo weeyaan ha ka soo qayb galaan haddii ay dowladnimo tahay waxaan laakiin arrintan anigu ma arko arrin diimeed oo wax marta wax diinta ku lug leh uma arko waxaan rabaa ayagan inaan xusuusiyo in aayadda qur-aanka subxaana watacaala qur-aanku noogu sheegay in qofkii hal bani aadam aad dila wuxuu la mid yahay dhammaan ibni aadamka adduunka ku nool oo dhan isagoo dilay qofkii hal qof oo bani aadam ah nooleeyana inuu dhammaan wixii bani aadam ah dunida ku nool uu nooleeyay uu la mid yahay arrintaasi ma aha keliya aayad inaan akhrino oo aan ku tukanno laakiin waxaa loo baahan yahay inaan fulino fahamno waxa allah subxaana watacaala una baray ha laga waantoobo arrinta noocan oo kale ha laga daayo shacbiga dhibaatadan oo kale